waxaa inoogu xigaya xildhibaan idriis cabdi taktar
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه guddoonka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee kumeelgaarka xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga doorashada baarlamaanka soomaaliya ee saxaafadda soomaaliyeed marti sharafka ka soo qayb gashay waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu magaagay walal eray idriis cabdi daktar waxaan ku dhashay magaalada baydhabo sanadka markuu sanadka markiisu hay kun sagaal boqol lixdii shanta walahi maleeyay intii aan dhajara konton iyo laba jar yaa ahaa waxbarashaday ilaa heer jaamacadeed waaye wala baraday wala dheero cilmiga beero dhirta daaqa iyo deegaanka waan wala ahay sidee shahaadooyin shalgudud oo dhammaan may leedahay khibradan in lahaa ee taariikhday shaqa haddaan isiin ku warama shaqadii inta damboyti aan aada qabada wala haytay gudoomi gudoomiyaha jaamacadda abba jubba yahay yaha kutabi ha xil wareejiye ee shaqada lamaad aan qabadi wala haytay lama kun iyo toban shan wala hay oo consultant ee dhinaca beero ee hay-ada shalduwan hay-ad mayleeraay maraykanka lagu leeyey qaabilsan dhinaca beero iyo hay-adaha mayleeraay dowliga ee dowladda federaalka walaynaaya consultant tan kala wala sii sheegay walaa shaqeeyay hay-adda caafimaadka hay-adda mayleeraay cuntada adduunka faw yaan shaqeeyey hay-ado badan aan shaqeeyey oo inta laanka koobu koro cvgay haysataan wala ku mid eh hay-adda world division oona madax ku hay hay-adda faw undb unisef kulley war kasta wala qiyaalan mayleeraay cvga haddii aana taas ku guduba taba tabar taba siminaaro badan ama tababaro badan oo gudaha iyo dibadda oo siminaaro dibadda iyo gudaha yaa yaa ku qayb galay oo ka saabsan maamulka iyo maareynta hogaanka maamulka iyo oo ka saabsan aafooyinka cimiladaha beeraha daaqa ururada tababarada naameyda kuqaybgalay tangal oo sii sheegay shaqa dheeri aan qabadiya gardan xarun ago oo ciyaarka darbujiidka iyo furi baydhabo ku furi wala kala magaciisa